allaha u naxariisto ilaahay qabrigiisa u waasiciyo allaha u naxariisto mar kale cali abd cali camarow wuxuu ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe waana ka wada shaqayna anigana bangiga dhexe waa la shaqeeyey markii dambe oo aan la taliyo wasaaradda maaliyadda ahaa iyo wasiir ku-xigeenna waa shirarka caalamiga ah iyo arrimaha dhaqaalaha caalamiga ee soomaaliya danayna waa ka wada shaqaynay cali wuxuu ahaa nin macaan oo qalbi furan oon caroonin oo xiriirka dadka aada u wanaagsan lahaa sidaasaa cali lagu sifey karaa
waa gartay marka adiga shaksiyan maxaad ka taqaanaa marxuumka cali bangiga dhexaan ka wada shaqaynay muddadii aan joogay bangiga waa uga horreeyey asugu waxau ahaa sarkaal ka yimiday haddana khaldaneen banki di roma oo talyaanigu lahaa markii la qarameeyey ayaan ku jiray guddigii kala soo wareegay banki napoli banki roma national grendes banki banki forse kulli bangiyaashaas tiam guddi bangiga dhexe aan ku jiray ayaa kala soo wareegay cali markaasuu bangiga dhexe ku soo wareegay kabacdina guddoomiyuu ka naqday xeerarka waxuu maray supervisor iyo director iyo dama director generaal ayuu bangiga dhexe ka ahaa oo si wanaagsan u lahaa dadwad not only keliya ma aha soomaaliya gudaheeda hay-adaha international financial institution la yidhaahdo bangiga dhexe iyo i m f t world bank xiriirkoodu aada u wanaagsanaa waayo caliya ahaa nin dadka xiriiriya waajibaadka saaranna aada u texgeliya marka cali intaas wada shaqayn joogta ah oo shareerka caalamigan wasu raaci jirnay marka si aadaan u eqiinay u tilmaami karaa inuu ahaa nin degan qalbi furan soo dhoweyn leh dad la heshiin lahaa istaafkana aan gardaraysan nimanka madaxda markii madax laga dhigo shaqaalaha qaar waa ma joojiyaan laakiin cali inin furfuran oo wax loola tegi karo oo istaafka ay ku kalsoon yihiin ayuu ahaa muddadii uu ahaa gobernatoraha bangiga dhexe waa gartay allaha u naxariistee bal muddada uu guddoomiyaha bangiga dhexe ahaa wakhtigee ayay ahayd intii dowladdu ay jirtay ilaa nineteen ninety horta wuu ahaa bangiga dhexe uu dhowr sano ka ahaa markii dowladdii dhexe burburtayna weli asigaa la shaqaynayay dowladdii u horreysay oo cumar carte allah u naxariistee uu sameeyey anigii asigaba guddiyaashaasaan ku jirnay oo carabtao dhan ku soo wareegay u geynayay soomaaliya in dowlad kumeel gaara cali cumar cabd oo madax ka ahaa ninka la yidhaahdo mister carte cali anigana la taliyaan anigu la taliyan aho calina bangiga dhexe ayuu matalayay marka wixii macaawinee nala siiyey ee kulli cali baa loo dhiibayo nin aamina ahayd oo sideeda dowladda dhexe ku wareeji jiray accountigeeda waa gartay doctor xuseen ma jiraan waxyaabo lagu xusuusan karo oo uu qabtay ama uu u qabtay bangiga dhexe intii uu madaxda ka ahaa doctor cali
waxyaalaha ugu qiimo badan waxa waaye labo xiriirka caalamiga ee bankiga dhexe la leeyahay bangiyaasha adduunka inuu wanaagsanaado oo bangiyaasha ganacsigu awood u yeeshaan inay letter of ictimaad wax la yidhaahdo letter of credit inay furi karaan waa mid ta labaadoo lagu xuusan karo kabacdi markii dowladdii burburtay kabacdi bangiyaasha ganacsigu ma helin aqoonsi ay ictimaad ama letter of credit ilaa maanta ay ku furaan laakiin cali intuu joogay awooddaasoo fuul ayaa jirtay oo wixii nagala dhoofi soomaaliya laga dhoofinayo ay nidaam banki ay marayaan oo la hubo lacagtina waddanka ku soo naqanaydo cali calaamada kalowlaag waxay ahayd gobernatoore bankiga istaafkiisa waxtarkooda hagaajiya qaymaynta iyo tixgelinta iyo ka warqabidda danaha shaqaalaha amba caafimaad amba bashaar kordhin bankigu uu ka gedisnaa nidaamka dowladda oo waa ka nafci badnaa calina aada u dhowri jiray middaas ta ugu dambaysa oo cali lagu aamina lagu xusanaa nin aamin ah oo ahaa wixii loo dhiibay oo bankiga dhexe dhibaato kama imaan ali allah u naxariisto faamiligiisana sabir allah siiyo waxuu ahaa faamiliga ay ka dhasho reer camal u leedaha odayaashii ninka ugu dambeeya u ahaa intaan ka warayo marka kulli xiriiray la lahaayeen wiilasha odeerayaasha u ahaa